dagaalo culus ayaa deegaano ka tirsan gobolka sool waxa ay mar kale ku dhex marayaan ciidamo ka tirsan maamulada somalilan iyo s c khaatumo kuwaasoo ku loolamaya gacan ku-haynta deegaano ka tirsan gobolada sool sanaag iyo cayn dagaalada ugu culus ayaa waxa ay ka soconayaan deegaano lagu kala magacaabo buqdharkeen iyo wille oo ka tirsan gobolka sool waxaana dhinacyadu ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kala duwan sida ay kusoo waramayaan dad goobjoogayaal ah waxaa dhinacyada soo kala gaaray gurmad ciidan iyadoo mid weliba oo isku dayayo inaan looga guulroonaanin dagaalka dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in weli xabadda ay isku daba dhacayso ilaa haddana labada dhinac aan wax war ah laga haynin khasaaraha wada gaaray waxaana ay intaa ku dareen in weli ay isku horfadhiyaan deegaanada ay isku haystaan labadaasi maamul haddaba dhegaystayaal wararkii kasoo kordha dagaalada ka socda gobolka sool waxaad ku dhagaysan doontaan wararkeena iyo barnaamijteena dambe insha allah